walaalow waa dadka waxaan soo qoray waa dad xaasidiin imaan waxaan been badan abuu fiican yahay asaana soo hadli doono marka waa waa waa been abuur waayahay bal waxaad iiga warantaa warkan markuu soo baxay ehelada haddaad tihiin maxaad darinteen mudane
waa in wax qalad weyn na- nanaga galay oo been anaga ma fi- ma fiicnanin oo kan ah dadkii micnaha aasaas u jeclaa soomaalida insaan looga naxsho oo dad baa iska qaadan raba waxyaabo credit ma rabaan ma naqaano waa wax qalada aan la qaadan karin waayahay laakiin warkan si weyn buu u baahay xitaa dad mas-uuliyiina soo qore iyo warbaahinno Een, maxaa kaga jawaabaysaan arrintaas markaa
wallahi waxaaba samaynaynaa um, ah, habaasaaba soo hadli doona insha allah dadka say u arkaan laakiin waa in tallaabo laga qaado dadka soo qoray waxaan waxaan rabnaa inaan ogaano meeshay ka heleen ah, waxaan beenta badan waayahay hadda aabba xaaladiisa caafimaad waa sidee turkigaa loo qaaday Aab- caafimaadkiisa waa sidee aabba
caafimaadkiisa aad buu u fiican yahay walaal check up un buu samaynayaa xalay anaa la soo socday aniga sigaas la nimid turkey wuu fiican yahay marka Waayahay.
waa
maxaad dalbanaysaa marka ugu dambeyn dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanayana maxaan oran- maxaad oran lahayd
waxaan leeyahay dhegeysanada waxaan beentaa ah, been abuurkan oo oo la rabo qof kasta inuu websitekiisa wax uu ku samaysto yaan la dhegeysan waa wax foolxumaa haddii wax dhahan anagaaba joogna hadli doono uu soo sheegi doona aabba aad buu u fiican yahay marka qalbiga khayr u sheega dheh